wasiirka amniga gudaha cabdirasaaq maxamed cumar ayaa maanta mar kale hortaga baarlamaanka soomaaliya si uu kaga jawaabo su'aalo la xiriira amniga dalka iyo xasaanada xildhibaanka wasiir cabdirasaaq maxamed cumar ayaana ku wargeliyey xildhibaanada in arrinta xasaanada ay soo afmeereen laguna wargeliyay hay-adaha amnigana xildhibaan la baari karin tan la xiriirta amniga guuda dalkan uu kaga jawaabi doono haddii ay su'aalo ka weydiiyaan
iyo howlihii aan isku dirnay aniga sidoodii baan u fuliyey warqadihii warqada ayay wasaaraddu waxay u dirtay taliska boliiska iyo nabad sugidda awaamirna waa bixisay lagu amraya in qofka xildhibaanka ah xasaanadiisa aan marnaba lagu xadgudbin haddii loo baahdo qodobadaas waa idin keenaya ama guddiga amniga iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka ayaan siinayaa laakiin awaamirtaas aan bixiyey sidoodii bay ku baxeen haddana waxaan diyaar u ahay wixii su-aalo amni la xiriiro oo la weydiinaya inaan jawaabeydinka siiyo
xildhibaaneed khadiijo maxamed diiri ayaa ka dalabtay wasiirka amniga iyo guddoonka baarlamaanka inay u baahnaayeen talisada amniga inay hor yimaadaan baarlamaanka si wax looga weydiiyo balse wasiirkaoo keliya aysan sugaynin maanta qaybtii amniga dalka ku saabsanayd xaaladihiisii oo saacadba saacadda ka dambaysa aan wada ogsoonnahay in amni darrada ay sii kordhayso xaaladda amnina ay farakabax taagan tahay wasiirka maalin dhaweyd su-aalihii aan weydiinaynay wuxuu yidhi arrimaha amniga iyo wixii ku saabsan waa u soo diyaargaroobaya isagii taliyaashiisaana weydiinay taliyaashina saakir xildhibaan baa wuxuu igu yidhi maxamed sheekh xasan wuxuu aaday qatar taliyihii nabad sugiddana lama socdo waxyaabaha aan uga baahan nahayna waa waxyaabo ay ayaga qayb ka yihiin oo way hadlayaanba fursadda ay u heleen inay idaacadaha iyo kaamirooyinka su-aalo ka weydiiyaan ay ka bixiyaan gaar ahaan taliyaha nabad sugidda oo hadda jooga xamar markaas howlgal kuma maqna miyaa maalin kastana oo uu ku maqan yahay sidaan aaday iyo intaan aaday iyo howlgalu ku maqan yahay iyo afgooyu jiraa iyo xamaru jiraa iyo intuu jiraa warka waxaan rabnaa in diirka laga caddeeyo si looga shaafiyoobo xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ka mida munaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa ka sheegay baarlamaanka in wasiirka amniga uusan amrin taliyaashiisa sida uu xusay isagoo intaasi ku daray in wasiirka iska fasaxaan baarlamaanka inuu qaato go'aan kan ka duwan waxaa muuqata wasiirka in muxuu ahaa taliyaashiisa ay ku gacan tayreen inay soo raacaan waa noo muuqataa dad siyaasiyiinaan nahay ma u baahnin inuu wasiirku intuu halkan soo istaago uu yidhaahdo taliyaashii waa keeni waaye laakiin ficilkay ka muuqataa waxaa intaas dheer oon xogta ku haynaa in xitaa golaha wasiiradana ay tegi waayeen oo shan mar golaha wasiirada intay u yeereen ay tegi waayeen haddii warkaas uu khaldan yahay wasiirka inuu saxo ayaa codsanaya marka taliyaasha oo wasiirku taliyaha u yahay oo wasiirku u yahay iyo wasiirku inaysan israynin way noo muuqataa gudoomiye ku-xigeenka labaada baarlamaanka mahad cabdalla cawad oo maanta shir gudoominaya fadhiga baarlamaanka ayaa ka dalba xildhibaanada inay iska fasaxaan wasiirka amniga mar haddii taliyaasha aysan hor imaanaynin golaha baarlamaanka baarlamaanka inuu qaata kulan deg deg ah oo albaabada u xiran yihiin saxaafadana bannaanka loo saaro taasoo markii dambe xildhibaanada isku raaceen wasiirkan in la fasaxay arrintii amnigana siyaasada amniga ma ahane fulintii amniga fulintii amniga ayaa su-aali ka taagan dadkii waajiraadkeedu ahayd inay amniga fuliyaanna golaha ma hor imanayaan kalfadhigiina waktigii uu xirmi lahaa waa la dhaafay saas awgeed waxaan soo jeedinayaa wasiirka inaan fasaxno golahuna uu shir ay albaabadu u xiran yihiin yeesho oo uu waxa weeye arrintaas go-aan ka qaatay xilliga waxaa socda kulan aan la ogeyn waxa looga hadlayo saxaafaduna bannaankaay ka joogto taas oo baarlamaanku ay kaga hadlayaan xaaladda dalka cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho